barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha disembar waa sagaaliyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo weliba anu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan barnaamijkeena idinkuga heynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhallinyarada soomaalida kenya ee wada tagsiyada magaalada nairobi magacayga waxaa layidhahdaa xasan cali cabdi oo ah dhallinyarada ku nool xaafadda islii oo ka mid ah tagaasirayda ka shaqaysto xaafadda islii wallahi nu alxamdulilah nolosheena ku maaraynaa alxamdulilah nolol maalmeedkeena waa ka helnaa laakiin wax saas usii weyn oo maaragtay oo faa'iida ma siilaan alxamdulilah aniga waxaan aad ugu fiicannahay dadka hadda maanta oo shaqalaanta badaha ugu dhimanaya oo kaleeto
sidoo kale waxaad maqli doontaa kirishbooyada basaska dalka jabuuti oo walaac ka muujiyey habdhaqanka qaar ka mid ah dadka rakaabka ah بالنسبه بقى انا بالبلاء الا يهضن الا بكادوس dulqaadaad iyo aad baan leenahay kuwa qandhuuf nagu tufaa jira kab bay nala dhacaan wax kastaana soo maradee haddana waan dulqaadanaa waa sakhraan waa caynkanunbaa lagu annaganbaa khaladna haa dulqaadka waan badnaa aad iyo aad kaalimihii heesahana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kaleba waxaad ku maqli doontaan inta barnaamijkan dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mida warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa xalay wakhtiga geeska afrika jeediyey khudbad dheer oo uu kaga hadlay arrimaha bariga dhexe gaar ahaan khilaafka israa'il iyo falastiin wuxuuna sheegay in hindisihii laba dal oo isbarbar yaalla oo la doonayay in xiisadda lagu xalliyo uu haatan halis ku jiro khudbaddan oo socotay muddo saacad ah ayaa john kerry wuxuu difaacay go-aankii maraykanku ku qaatay in uu ka aamuso si uu u meel maro qaraarkii toddobaadkii hore golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay meel mariyeen kaas oo cambaaraynayay deegaameynta israa'el kerry ayaa sheegay in go-aankaasi ka dhignaa in la badbaadiyo hindisaha laba dal oo isberber yaalla oo lagu xalliyo khilaafka falastiin iyo israa'il
maamulka madaxweyne obama ayaa lagu wadaa inuu cunaqabatayn kusoo rogo dowladda ruushka taasoo uu uga jawaabayo faragelin la sheegay in ruushka uu ku sameeyey doorashooyinkii madaxtinimo ee maraykanka ka dhacay bishii nofembar ee kal hore jornaalka washington post ayaa ku warantay in aqalka cad uu hadda ka doodayo qaabka uu cunaqabatayn deg deg ah uu ugu soo rogi lahaa ruushka iyadoo la isticmaalayo awoodda dheeraadka ah ee uu madaxweyne obama saxiixay sanadkii hore awoodaha fulineed ee dheeraadka ah ayaa madaxweyne obama u ogolaanaya inuu cunaqabatayn dhinaca dhaqaalaha ah uu kusoo rogi karo kooxaha ama dowladaha ku lug yeesha burcadnimada internet-ka madaxweyne obama ayaa raba in cunaqabataynta ruushka la fuliyo ka hor inta uusan xafiiska bannayn muddo imika laga joogo saddex toddobaad halka warkaasi dhegaystayaal wuu idinkaga imaanayana waa v o a washington magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay dhallinyarada soomaaliyeed ee ka shaqeeya baabuurta tagsiyada kuwaasoo dadka geeya meelaha ay u baahan yihiin ee magaalada iyo xitaa gobollada dalka kenya dhallinyaradan ayaa waxa ay u badan yihiin kuwo soo dhameeyey dugsiyada sare ee dalka kenya kadibna doortay inay ku shaqaystaan baabuurta tagsiga meelaha ugu badan ay dhallinyaradan dadka ka qaadaan waxaa ka mid ah xaafadda isli oo boosteejo u ah dhallinyaradani haddaba wariyaha v o e da ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa qaar ka mid ah dhallinyaradan kula kulmay boosteejada waxaana uu ka wareystay sida ay tagsiga ugu shaqeeyaan iyo caqabadaha ay mararka qaar kala kulmaan dadka ay qaadaan horta magacayga waxaa la yidhahdaa eh, xasan cali cabdi oo ah eh, dhallinyarada ku nool xaafadda islii oo ka mid ah tagaasireyda ka shaqaysto xaafadda islii Ay, meeqa sanaa ka shaqaynaysa taxi wallaahi in badan adiga muddo shan sano lix sano camal aan ka shaqaynaya Ay, bal ka waran bal shaqadan taxiga ee dhalinyaradan xaafadda islii in badan waan ku arkay oo way ka shaqeeyaane maxay nacfi oo leedahay wallaahi niyo alxamdulilah eh, nolosheena ku maaraynaa alxamdulilah eh, nolol maalmeedkeena waa ka helnaa laakiin wax saas usii weyn oo maaragtay oo faa'iida ma sii lahaan alxamdulilah aniga waxaan aad ugu fiican nahay dadka hadda maanta oo shaqalaanta badaha ugu dhimanayo oo kaleeto ayaan nafteena aad ugu ma- maaraynaayo alxamdulilah walahi iska xamaalanaa meel kale wax uma raadsano wixii aan ka helno maalintii laba kun saddex kun waxaan ka helno alxamdulilah intaasaan ku qaas- ku qanacsanay haddaan wayno iyo haddaan hadlnaba alxamdulilah intaasaan ku qanacsanay marka ma islii xaafadda islii ee soomaalidun baad ka shaqaysaan mise nairobi oo dhan baad ka shaqaysaan nairobi oo dhan waan ka shaqaynaa maahana gobollada hataa waan annaa Ay, haa ay, oo dadka gobolada geysaan haa ilaa gaariso oo kaleeto waan geynaa siyeelo oo kaleeto waan geynaa ilaa nyanyuki ilaa namanga hataa bombaaso marmar waan- waan noola qaataa waa garta Ah, laakiin ma badno marmar unbay dhacdaa ay bal ka waran marka wax caqabada ah oo aad eh, dareyntaan ama aad la kulantaan intaad hawshan taxiga aad wadaan walaa horta eh, anaga eh, alxamdulilah markaan dadka qaadno gawaari yarna waan wadanaa marmarna ciidamada dhexda noo istaagaan oo na babaaraan ciidankan waa haddii sharcigaaga waxaaga aa wadatid oo gaarigaaga uu ku sharciysan yahay ama adiga liisinkaaga waxaaga aa wadatid dadka aa wadatid dad sharci leh ay yihiin waxba dhib laguma sameeyaan waa un ammaankan bay maxay fiiraan un waxaan wadno oo ayna babaaraan bis eh Aha. walaahi horta anaga eh, dadka shaqooyinku waa iska badan yihiin horta waddanka inkastoo shaqlaana ay iska yara jirto Eh, waxaa jirta eh, shaqooyin kale oo sida dhalinyaro maqaayadaha ka shaqeeya oo kaleeto kuwa dukaanada iibiyo laakiin anaga shaqadeen waxaan u aragnaa alxamdulilah inaan xoogaa freedom inaan nahayo dee maaragtay waxna control aan jirno shaqaale anaga ma nihin iskeena wax u qabsanaa nairobi oo kale waa magaalo weyn oo dee dadku iyo gaadiidku ay aad ugu badan yihiin ka waran bal marka eh, mashquulka wadooyinka inta badan dhibaato ma ku qabtaan wallahi niyo mashquulka waddooyinka waa saaid waa siba hadda maalmaha ciidda christmaska hadda lagu jiro oo kaleeto Eh, aad bay noo saamayso de maxaa yeelay hadda daa inta ka tegtid oo sawsiya aadid waxaa macquula in laba sac kugu qaato waa meesha lagu tegi lahaa toban daqiiqa wax ka yar ay waaya magacaaga magacaaga walaal magaciidu waa ibraahim cabdisheekh een, oo ku nool xaafadda islii brada ay maxaa ka shaqeysaa ibraahim brada shaqooyin badan aan ka shaqeynaa laakiin hadda hadda waxay u aragta adi taxi inaan ka shaqeynaya Ay.
Ah, shaqadan taxiga meeqaa soo waday meeqa sana wallaahi waqti kooban waqti badan ma wadin aniga xaggeyga Aha.
sidee nacfi idinku leedahay nacfigiina ka waran shaqada aad haysaan wallaahi shaqada hadda aan hanno nin weyn wax ka shaqeey ma ah laakiin waa iska dan kugu qabati waay Aha.
shaqooyin kale ma helaan dhalinyarada noocan see camal dee nin kasta waxay ku xiran tahay meeshuu shaqada ka bilaabay iyo suu u shaqaysto iyo xaaladiisay tahay soo maaha shaqooyin way way jiraan laakiin kenya baba soo ma aha wadankan waa haddii aad nin madax a mataqaanaa ku hoos jirin wax wax ku siinayo ma laha waxbarashada secondary aan boga Aha.
marka shaqooyin kale oo tan ka fiican ama ka roon ma raadisa weli wallaahi shaqooyin badan oo arkay military camal laakiin tan inay i dhaantaan arkaya Ay.
Aha.
aad u maasantahay magacaada saaxiib magaceeda aan ku bilaabo waa cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah tagaasiileyda dhalinyarta tagaasiileyda ee magaalada tan islii xaafadda islii
haye eh, ka waran bal shaqadan
walaalow shaqadan dheefsa usii weyn ma laha usii buuran ma lahan laakiin anaga maadaama ay shaqadan natay hadda aan faraha ku hayna waa isaga qanacsanahay wax alaal wixaan ka helna isaga qanacsan muddo intee legaa soo waday aniga khaasatan magaca cabdulaahi ahaan adiga wax sanad hataan dhammayn sideed bilood ama todoba bilood meelaha ayaan ku jiraa marka qofka tagsiga markuu ka shaqeynaya waxay ku xiran tahay ilaa waqtiga uu ka shaqeynayay sida hadda waxaa jiray shan sano sida ninka xasan iga horey saaxiibkay shan sano camal uu ka shaqeynayay isku kasna ma noqon karna Ha- macquul markuu asaga maanta toban qof qaada inaan saddex qaado ilaan waqti dhan waan kusoo beerin teeda labaad waxay ku xiran tahay dadka sida ula macaamisho dad baa jira lacag ka qabanaya maalintii ay lamid oo aan dhihi kara way ka faa'iido badan yihiin dad hadda u shaqeeya dowladaha ama mishaaraad badan qaata laakiin aniga khaasna cabdullaahi ahaan mar waan kusoo bixiy ilaa sideed bilood ama todoba bilood aan ka shaqeeya alxamdulilah waan isaga qanacsanahay maasha allah dad badan dhammaa soomaalida oo kale markaad qaadaysaan ma soomaalida oo keliyaad qaadaan mise dadka kale ajanabigan waad qaadaan soomaali un baan qaadnaa waayo maalmahan waad aragtay lisma aaminayay qolyaalkan kale ayagaan ba isku ka aaminin ba soomaalihan magaceenan aad waxaad moodaa in laga dadsan yahay marka cid kugu imaanaysa meel fulaan iyo qaad ku dhehaysaan ba jirin ba soomaali un baan qaadnaa saa u badan marka markaad soomaalida qaadaan dadka soomaalida maxaa caqabadoo la kulantaan soomaalida sa u badannahay waxaa isku gafnaa adiga beeca lagu qaada ayo waxaad arkaysaa qiimihii lacagta.
qiimihi, ha.
Ay.
meel hadda kun shilin lagu tagay soomaalida waxay kuleedahay shan boqol baa liigu geeyay madowda ay ugu qaada saa markay tahay waxaan dhihi karaa taasna waxaa sababay rag soomaali markaan nahay dhaqan baan leenahay iyo lakaba soo qaata daxaas camal haddaan leeyahay waxaa laga yaaba xaafadayda maanta in aniga ay biilata shan boqol amaba sideed boqol oo shilling qiimaha camal haa oo Kenya.
haa Ay.
waayo anaga marti baan leenahay waa taqaanaa soomaalideen waa is casumnaa sida badan laakiin qolyahan madowga waxaa laga yaabaa maanta cidda dhambe inay laba boqol biilata Ay.
amaba qada aan la karinay casho laiskugu yimaado dee waa sida dhaqan ahantooda ama waa arrin markaan la sheekaysana marka anaga gabdhaha soomaalida markaa daqaan waxay nagu kaftamiyaan tagaasilidiina sayda lacag badanaa qaadataan madowda camal laba boqol meeshay nagu qaadalaan idinka waxaan u qaadaan lix boqol qaar ka mid ah dhallinyarada tagsiga ku wada magaalada nairobi waxa ay u waramayeen wariyaheena qadar maxamuud xareed
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan dhalinyarada gaadiidka ka shaqeeya basaska gaar ahaan kirishbooyada loo yaqaano ee gaar ahaan ka howlgala xaafadaha magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti ayaa sheegay inay mararka qaar kala kulmaan dadka rakaabka ah hadallo aanan dhiirigelin howlahooda wariyaha v o a dalka jabuuti sagal siciid faarax ayaa booqatay goob laga raaco basaska kadibna la sheekaysatay qaar ka mid ah dhallinyarada ka shaqeeya basaska isaga kala goosha magaalada
waxaa la yidhaha gacan
gacan waxaa tahay kirishboy kurisbey baa nahay xaafadeen aa bilbile ilaa iyo ilaa iyo hodon ilaa mbikaduus aa dulqaad aad iyo aad baan leenahay kuwa qandhuuf nagu tufaa jira kabbay nala dhacaan wax kastaana soo maradee haddana waan u dulqaadanaa waa sakraan waa caynkan umbaa lagu annaga umbaa khaladna haa dulqaadka waan badnaa aad iyo aad afartaan kacnaa waa shaqo adag baad is leedahay haa waa shaqa aad iyo aad u adag waan daallaa qodhaa naga baxdaadna max dadku sad inay idinla dhaqmaan sad jeclaan lahayd dee si fiican inay noo raacaan oo soco naga odhan waan degdegayaa naga odhan yaa ay kursigoogaas ka fadhiyaan markaan geynana arkaan ineel dadkii waa waxaan ururinayne kaad degdeg doonay waa inuu tagsi qaato abaslaan ma soconayso ma soco midhidhi arduu istaago ma soconayso haa magacayga waxaa la yidhaha xasan magaalo shoofeer waxaan ahay kuwii baska nidaamkii loogu talagalay baabuurta ee iminka la soo celiyey nidaam fiican buu ahaa iminkana waan ku faraxsanahay laakiin dadku dadkii hore ma aha dhibaatada meesha jirtana haweenka uma badna ee ragga oo nuuci dambaa u badan haa dadkuna lama hadlaanoo ma yidhaahdiin waxay waa qalada iska daa marka wixii qaladka ahaabaaba iminka sax la moodayaayoo qarni kale cusuba fool xun baan gallay nidaamkii horena waan ogaa ka iminka la soo celiyena waan ku faraxsanahay in lagu wada shaqaynayana warkayga ma qaba anigu markaad tahay darawal een, istaagidda faraha badan waxay waa dhibaato shacbiga ka soo biirtay haddii aan ka jawaabi waayoon anigu iscadubi waayena lacag kuma siinayo oo iyo dibi celi iyo waa runteeda ee dibi celi wax caynka ayaa laysku caawiyaa markaa waan ka xumahay inay dadka iyagu su-aalo caynka aya ii soo jeediyaan dirawalku waa mid shacbiga jabuuti ka mid a kurishbeyguna waa sidaas oo kale shacbiga uun bay u adeegayaan wiil iyo gabadhba waan soo dhoweynaa sixirka aan ka qaadnaay wax dhibaateeyo dadka ka cadhaysiiya maaha wax oo konton faran baan ka qaadnaa iyadoo lixdan ay tahay noolku iyaan konton ka qaadnaa afartan baa la bixiyaa kaa afartanka bixiyey markaan la hadalno shacbiga noo jawaaba shacbiga noo jawaaba waxay yidhaahdiin waa wuxuu haystay ka qaadee maxaad ku samayni waxa iyo wax lamidana waa waxaan ka sii xunnahay oo annagoo timo lahayn aan ciro yeelannay oo bidaar yeelannay ixtiraam waxaan ku leeyahay ku- dadka in badan waan ka weynay in fiicanina way jirtaa shacbiga reer jabuuti idinkuna dhibaataa dadka ku haysaan tusaale ahaan oo kale qof baad ka qaaday balaasraambo oo suuqi weynaa wuxuu u socdaa waa laga yaaba ama layr ama eerow ama meelun meelun markaad aragtaan dad ka badan dadkaad wadaan maxaad gaariga dib ugu celisaan way jirtaan kuwa caynka ee aniga xasan magaalo magacayga la yidhaahdo arrinka aad baan iskaga dhowraa kuwa naga sii qaad la yidhaahda ee isagu balaasraamboo gaadhaanahay waa khalad waa khalad waa khalad aniga dadka waan qaadaa waan geeya haddii ay laba qof saddex qof noqdaanna lacagtoodii baan u celiyaa halkaa baa ku Laak- dhaca.
laakiin waktigii qofka ka waran aad ka soo qaaday balaasraambo markaa meel dhexa ku dhaadhicisa
wakhtiga iyo dhibtu way jiraan laakiin waxaan isbixinaynin shidaalkii iyo duruufihii Shu- shidaalkii iyo duruufihii baa isbixin waaya kolka baabuurka saas baa ku socda dad baa leh anu beliis baan ka cunaa kurishooy kadaalika hadduu faaruq ku socdo shan qofsido in la celiyo wuu mutaystaa baabuurku laakiin si quman inta shacbiga loola dhaqmo oo meel kale lagu wareejiyo weeyaan haddii qof tabaalaysani jirana waa inaad dhibaatada qaato oon halkuu doonaya geeyo aniga xasan ahaan
dad dadka waaweynna ma qaadaan marka xilliga saacadaha hore markay tahay iyo islaamaha awrka qofka oo weyn waa dadka waaweyn baaban ku jira anigu waan soo dhoweeyaa kuwa tabaalaysanna ilaahay baaban ka cabsadaayo lixaadkaygaan ilaashadaaba haddaan ku lixaad la arko kama tego magaca walaal aniga magacayga waxaa la dhaha cabdicali dariye waxaa tahay kirishbooy haa bal ka hor adu arrimahan maxaad u aragtaa arrimahan waxaan arkaa hadda ismaalnaaf dadka shicibka iyo shaafiradii iyo kirishbidii ismaalnaaf ee ka dhacay ayaan u arkaa talabaadna dadka markay naga dhadhacan ilaa baabuurka waan laabaynaa dee dhex kalaabka samaysi yidhaahayne amba shaqaanan yar tegaynaa walaal gaarigan raacan ilaana wayna diidaan waxay dhahan dhulkayga noo celiya hadduu tahay naga banjalo intaa yar badiyay na dhex fadhiyaan ilaana ma fadhiyaan wuu noo kici waayo noo yar riix haddaan idhaa nooba noo nooba dhadhacan oo nooba riixaan lacagteeda ay siin unba nin waliba idhaa foofeer shicibku nooba dhigto annaguna annaguna waan soo dhaweynaa oo kaalaya halkan fadhiiso war ka durug annaguna isdeclaysan ayaan isku dhadhajinaa waan isku durdurkinaaba marka maadaama shicibku wuxuu nagu hayaa wallaahi gacan kulba nagu hayaa aniguna waxaan ku darsanayaa dhibtay shicibka nagu hayaan qaar baa shan kun kula soo fuulaya konton faran ka gooso ku odhanaya ma hayo haddaad tidhahda waa shaqaysanaysaa ka gooso ama iska daabu ku odhanaya maxaa jeclaan lahayd dadku inay sameeyaan marka dee inay si fiican u narar nagu racaano ma- hal- ku ixtiraamaan haa ee mar meesha xeer tahay inaan u joojinno halkaa ku dhaadhacanba aad bay u mahadsan tahay wariyaha v o a sagaal siciid faarax oo qaar ka mid a dadka gaadiidka ka shaqeeya isaga kala goosha dalka jabuuti gaar ahaan magaalada jabuuti waraysi la yeelanaysay laantaafka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan een haatanna dhinacii heesaha heesuu ku luuqayo fanaanka cabdiqaadir kaskey waa heesta looli
goor tuskii helay dhulkoliqay xareedii rayskuna labeen yahay rayskuna labeen yahay dhulkoliqay xareedii rayskuna labeen yahay rayskuna labeen yahay olama ubaxyo iskuladhay calentii egleeganaya olama ubaxyo iskuladhay calentii egleeganaya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugale labqabuujiya saxan saxalulaysiyo sida laydha laydha udugale labqabuujiya maxakaalilaahiya cashaqa allalini maxakaalilaahiya cashaqa allalini heestaasi ku luuqaynayay fanaanka cabdiqaadir kaskey haddaynu intaas kaga nimaadno la-anta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya nuur xasan nuur
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeena duhurnimo aan ku bilowna qaaradda afrika bartamaha bisha januari ee fowda nagu soo heysa ayaa lagu wadaa inuu furmo koobka kubadda cagta ee qaramada afrika ee sanadka labada kun toddoba-iyo tobanka xulalka ka qaybgalaya tartankan ayaa bilaabay diyaargarowgeedii ugu dambeeyey iyadoo xulka martigelin doona tartankan ee gabon uu noqday dalkii ugu horreeyey ee magacaabay ciyaartooyda uga qaybgeli doonta koobkan gooldhaliyaha caanka ah ee kooxda brushia dortmond pierre emeric obamian ayaa hogaamin doona kooxda qaranka gabon ciyaarta furitaanka ee ay afar iyo tobanka bisha soo socoto magaalada libreville kula ciyaari doonto xulka qaranka guinea bissaw oo koobkan ka qaybgalaya markoodii ugu horreysay ciyaartooyda kale ee la yaqaano ee gabon u safan doonta ayaa waxaa ka mid ah laacibka qadka dhexe ee kooxda sunderland ee dalka ingiriiska d d a endon ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara kooxda yuventus mario lamina iyo xidiga kooxda cardiff city bruno manga waxaa kaloo ku jira ciyaaryahanka malik ivuna oo ka ciyaara dalka shiinaha dhanka kalena tababaraha xulka qaranka ivorcos michel dasuya ayaa isna magacaabay ciyaartooyda uu la shartagi doono ciyaaraha afrika ee bisha soo socota ka dhici doona dalka gabon ciyaaryahanka garabka uga ciyaara kooxda crystal palace wilfred zaha ayaa markii ugu horreysa loogu yeedhay xulka qaranka maadaama uu ku koray dalka ingiriiska dad badan ayaa filayay in uu u matali doono xulka ingiriiska laacibkan afar iyo labaatan jirka ah ayaa laakiin u ciyaaray ingiriiska laba kulan sanadka labada kun laba iyo tobankii ciyaaro saaxiibtinimo oo ingiriiska uu la ciyaaray sweden iyo scotland ciyaartooyda kale ee ka ciyaarta horyaalka ingiriiska ee lagu soo diray xulka qaranka ivorcos waxaa ka mid ah daafaca kooxda manchester united eric bailey iyo sidoo kale weeraryahanka caanka ah ee waayo aragga ah ee horeyna ugu ciyaaray chelsea salomon kalu waxa uu safan doonaa markiisii shanaad koobka qaramada afrika laakiin waxaanan ciyaari doonin weeraryahankii hore ee kooxaha arsenal iyo roma jervino kadib markii uu soo gaaray dhaawac uu garoommada uga maqnaan doono muddo bilooyin ah xulka masarna muddo toddoba sano ah kadib ayuu ku soo laaban doonaa koobka qaramada afrika bisha soo socota markii ugu dambeysay ee uu masar uu ka qayb galo ama ay masar ka qayb gasho tartankan waxay ahayd ciyaarihii qaramada afrika ee lagu qabtay dalka angola sanadka labada kun iyo tobankii markaas oo ay ku guulaysteen koobkii markoodii toddobaad masar waxaa ka maqnaan doona daafaca kooxda al ahli rami rabiica kadib markii uu soo gaaray dhaawac waxaana ay ku jirtaa gruupka d oo ay la ciyaari doonaan gabon ghana uganda iyo mali dhinaca kala iibsiga ciyaartooydana haddii aan eegno gooldhaliyihii hore ee kooxda manchester united iyo juventus carlos teves ayaa ku biiraya kooxda shangein shinzua ee dalka shiinaha kadib markii uu maanta qalinka ku duugay heshiis cusub oo uu kooxdaasi uga mid noqon doono laacibkan laba iyo soddon jirka ah ayaa kasoo wareegaya kooxda reer argentina ee boca juniors tababaraha kooxda shangai goose boyet ayaa sheegay in heshiiska teves uu ku kacayo toddobaatan milyan oo euro ugu dambeyntiina laacibkii hore ee qadka dhexe ee dalka argentin juan sebastian veron ayaa ku dhawaaqay inuu dib ugu soo laaban doono ciyaaraha kubadda cagta laba sano kadib markii uu ka fadhiistay koob iyo afartan jirkan ayaa muddo siddeed iyo toban bilood ah u ciyaari doona kooxda studiantis ee dalka argentin xubintii ciyaarahana dhegaystayaal waa naga inta
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhinacii heesa haddaan jilleecno waa hees ay ku luuqayso fanaanada saxre axmed jaamac waa heesta manaxo jacayl
marka hore murwaatiyo madawaadka faraxiyo mixibada ariyaaqane waa midagu u yaqaana marka hore murwaatiyo madawaadka faraxiyo mixibada ariyaaqane waa midagu u yaqaana maalmo waxaan dareemu muddo kale idaayaba manaxuu jacayl kusaara muddada badan ugu meeri isagana kasoo maqan ugu meeri isagana kasoo maqan mar dhadhami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatay mar dhadhami qadhaadhiyo
heestaasi manaxo jacayl iyo fanaanada sahre axmed jaamac ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo ismaaciil xuseen farjar tan iyo galabta afarta galabnimo waa v o a oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo